kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada wararka idin kugaayna waxaa kamid ah wasiirka amniga gudaha oo dignayn u diray kooxaha burcadda ah faahfaahin dheeraad oo kasoo baxeysa qaraxa smidaamin ah oo ka dhacay kuliyadda jaalisiyaad magaalada muqdisho halkaasi oo ciidamo ka tirsan xooga dalka soomaaliya ku sugnaayeen iyo dagaalada ka socda dalka suudaan oo boqol cisho jirsaday duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa isniin afar iyo labaatanka julaay labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlaha maamulka qaran ee dalka rofesor kiduri kindhika ayaa maantay kormeer wuxuu ku sameeyey ismaamulka baringo si uu usoo qiimeeyo xaalada ammaan ee dowla deegaankaasi waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadkii ka cararay dhibaatada burcadda ay dib ugu soo noqdeen guryahooda waxa uu sidoo kale sheegay in burcadda la cirib tirayo isagoo intaa ku daray in kooxaha burcadda aan fursad loo siin doonin in ay dib ugu soo laabtaan goobaha laga saaray ee ka tirsan gobolka rift valley maruu arrimahan ka hadlaya wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisa mwako na mimi nawahakikishia wakaazi wa hapa Baringo na sehemu zingine katika sehemu hii ambayo zimeathiriwa na mambo ya wizi wa ng'ombe, wakora na majambazi ambao walikuwa wanawatesa, tutahakikisha kwamba tumekomesha hiyo tabia na tumeshughulikia hawa majambazi, na mimi nawahakikishia kwa niaba ya maafisa wetu wa usalama hapa ya kwamba hawa wakora hawatapata nafasi tena kurudi katika hii milima na mabonde ya hapa na mapango ambapo walikuwa wanatumia kuhujumu na kuhatarisha maisha ya watu. Wananchi wamerudi mwakwao, na mimi nawahakikishia wakaazi wa hapa Baringo na sehemu zingine katika sehemu hii ambayo zimeathiriwa na mambo ya wizi wa ng'ombe, wakora na majambazi ambao walikuwa wanawatesa, tutahakikisha kwamba tumekomesha hiyo tabia na tumeshughulikia hawa majambazi. Na mimi nawahakikishia kwa niaba ya maafisa wetu wa usalama hapa ya kwamba hawa wakora hawatapata nafasi tena kurudi katika hii milima na mabonde ya hapa na mapango ambapo walikuwa wanatumia kuhujumu na kuhatarisha maisha ya watu.
marwada koowaad ismaamulka wajeer ayaa waxay bilowday barnaamij lagu daweynaya haweenka qodob wareedkan waxaa faahfaahinaya cabdiraxmaan mucaawiye haweenka ayaa waxaa inta badani la soo darisa xanuunno kala duwan xanuunnadaasoo qaar ay kaga dhacaan xubinta taranka iyo ilmagaleenka qaar waxa aysan helin inay helaan daawo ku filan ama inay gaaraan isbitaallada waaweyn ee dalka haddaba si taa looga duulo marwada gabanaha ismaamulka wajeer ayaa maanta waxa ay daahfurtay barnaamij lagu dawaynayo haweenka xanuunnada kala duwan la daalaadhacaya ee ku dhaqan gudaha wajeer iyo nabaaxigeeda waxayna magaalada wajeer soo gaarsiisay dhakhaatiir ku takhasuseen cudurrada haweenka ku dhaca barnaamijkani oo ay haweenka ku dhaqan ismaamulka wajeer baahi badani u qabeen ayaa waxaa iska kaashanaya xafiiska marwada gabanaha ismaamulka wajeer dowladda kauntiga iyo hay-adda africa health mission ujeedkanina waxa uu yahay in dumar badani ay ka faa'iidaystaan qaar ka mid ah haweenkii soo xaadiray maanta baaritaanno kala duwanna lagu sameeyey ayaa soo dhoweeyeen barnaamijkani waxayna mahad gaar ah u celiyeen marwada gabanaha wajeer ani waxaa la dhahaa cabdii baasho waxaan ka imaaday makaroor isbitaalka weyn aad qalliin ka jira ala dhahay oo dawladda ay maadhanta gabanaha ay gaagaamin bargaa qalliin haweenka dhiban lagu daaqay ilaaha mahad iska leh meeshaan aan barga ku kulansanahay haweenka kulli inta dhib haysato ninkii baadii jira oo dhibanna oo hoostaan bilcaanta u dhammaana oo dhibanna meeshaan ha imaado ilaa mahad iska leh haddaana diyaaraa la weliyahay inshaa allah dakhtariinta kulli waa joogaan caddiin iyo midoow iyo islaamba ilaah mahad iska leh farxee maxamed jeer dhexdeeda ayaan ka imaaday waxaa u imaaday dhakhtarina imaaday ayaan maqlay haddana alxamdulilah waa imaaday waa la qoray dhakhtarinta waa imaadeen haddana alxamdulilah inaa waan sugayaa wixii natiijo ayaan ka sugayaa marka iigu horreysa waayaan istaalka imaadno qolo noocan aan la kulmo hadda iigu horreysa dadkana soo qabanilaahay baa mahadle dadkana soo qabanqaabiyana meeshaa noogu keena haddana ayaa mahada shur iskale annagana alxamdulilah ilah guulaysana oo ilaa caafimaad naga sii ilaa aan ka baryeynaa intaan halkan u amaada waxaa waaye inay dhakhaatiirtan idaaweyso oo i aragto oy dhibkaygaan u sheegtaan u amaada waa mahadsan yihiin dhakhaatiirta hadda amaata way mahadsan tahay bilcaanta waa dhibaysan tahay dhib weyn a haastaa horaan reebaadinimo jaahilnimaa lagu jira jaahilnimada baa laga baxay ilaaha mahadle dhakhaatiirta amaata ha laga faa'iidaysta ha laga faa'iidaysta reebaadinimada waa laga baxay ha laga faa'iidaysta dhakhaatiirta cabdinaasir ahna marwada gafanaha ismaamulka wajeer oo dhankeeda warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ay garab taagnan tahay haweenka ku dhaqan ismaamulka wajeer
magaceyga waxaa la dhahaa ruqyo cabdinaasir fasledi waja county maanta waxaan noo bilaabanaa camp oo gynecological camp oo lagu sameynaa wajaha referal hospital dhakhtariin oo visitors oo dibadda ka imaadeenaa noo jooga reer wajaar waxaan u sheegaa inay imaadaan oo ay ka faa'iidaystaan sifo ay dadka qalista u baahan lagu sameeya qalista the next five days insha allah walaahi bilaahi horta maamayaasha haweenka soomaalida kastoo waxay aadaan dad oo traditional hiilas la dhahaa weliba bilcaanta wax la dhahaa wax lisguwa oo dadka isgu waayaan ay samaystaan gubistaasna walaahi bilaahi waxay keentaa wax oo maxaa la dhaha negative ay u keentaa infectiona qofki galaa dad qaarkood hataa infectionki bedelkii imaadi lahaayeen oo antibiotic inta la siiya ay iska samaani lahaayeen markii la gubo way kasii daraysaa dad qaarkoodaan aragnay oo ilaa iyo kansa ay ku noqonaysa hadda dhaqdaqrinta aan la hadlay because the last two weeks waxaa la samaynayay prescreening la samaynayay wallaahi waxaa arkaysaa maamo sidii loogu waay loogu waay minka ataa as hoos imaaday markaan insha allah maamayaashaas oo kale hadda loo samaynaa saajariga waxaana rabnaa reer wajaar u sheegnaa tafadal hadda isbitaalka weyn waxaa jira laba gynecologista jirta dhakhtariinka haweenka maanday walba isniin walbana clinigaa jirta imaada isbitaalka wax yar oo hadaa daawo yar oo antibiotic lagu siiya ma aragti aas caafimaad heli laheyd markay kugu weynaadaan kastoo ma aragti wax weyn noqoni doona soo maamayaasha dhakhtariinka ha imaadeena isniin walba waxaa jirta clinic oo haweenka ha la imaada isbitaalka ha laga faa'iidaysta ha noqotee barnaamijkan caafimaadka ee loo fidinaya haweenka ku dhaqan wajeer ayaa noqonaya kii ugu horreeyey waxaana lagu rajo weyn yahay inay ka faa'iidaystaan kumanaan haweena cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer hogaamiyihii hore ee kooxda mungiki oo lagu magacaabo mayrin jeega ayaa waxaa maantay lasoo taagay maxkamadda makadhaara ee magaalada nairobi shan maalmood kadib markii la xiray waxaa sidoo kale maxkamadda kasoo hor muuqday walaalkiis iyo gacanyarihiisa ninkan ayaa waxaa lagu soo oogay dacwada ah in uu haysto hub sharci darro oo weeraro lagu geysan karo hubka la sheegay inuu haysto waxaa ka mid ah baangado seef budad iyo waxyaabo kale waxaa hogaamiyihii hore ee mungiki lagu eedeeyey in uu qorsheeyey inunka gurigiisa laga soo dhex helay uu waxyeelo ku geysto sagaali tobankii bishan ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ay xireen ninkan kadib howlgal ay ka fuliyeen hoygiisa oo ku yaala waa magaalada kisreeniya ee ka tirsan ismaamulka kajiado shacabka ku noola deegaanka faafi ismaamulka gaarisana waxay sheegeen in dhibaato ay ku qabaan ay weerar xoogan ku haya kaasi oo tiro xoolo ah ka laayay dadna ka dhaawacay waxay dalbanayaan in haddii ay jirto cid mas-uulka ay wax ka qabato egaan iyagoo intaasi ku daray in ay dacwad ka gudbin doonaan assalaamu calaykum waa anigoo nuur bare cali e waxaan rabnaa inaan kuusoo gudbinno cabasha ku saabsan ey xagardheere beryahan dhibaato aad iyo aad u weyn ka wado ilaa konton neef oo ari wuu cunay ilaa toban neef oo weyle wuu cunay hadda shan qof ayaa hadda qaar ka mid a hadda isbitaalka ay yaalaan qaarna hadda ay ka soo baxeen marka dhibaatadaas aad iyo aad u weyn ayaa jirtaan ka caban haynaa marka waxaan rabnaa in cidi qusayso arrintaas in tillaabo deg deg ee laga qaado eygaas nagala laayo codsigaas ayaan qabnaa anoo faarax cali shaqlana ah waxaan kuu sheegayaa eygii baa xoolihii eber ka dhigay dad iyo dunyadu isku darsaday marka anigan hadda hadlayo intaas oo neef waa iga cuna wax hebel hebel la dhahay ma aha buuladan inta nafoo dad uu halkan uu ka cuna marka maxaan kaa codsanhaynaa eygan baan hadalkiisa yaan wadanaa arrinta aan wadanno waa arrintaa markaasoo saasaad ogaanaysa degmada boolfayf xagadheere waxaa gaar ahaan degmada boolfayf aan ku noolna cali aandoqo waalidha eygana dhibaato badan oo aad u badan waqtiyo badan nuu hay eygaas ciddi aad qusayso amaan maqli doonto codka annaga eygaa dad baalaha la dhehe oo qaxootiga qaarkiis joogo inay eygaasiito tilaabo xoogle aan ka qaadnaan rabnaa dadkaas iyo eygiisow marka eygaa dadkii ebil xooluhu ku jeeda hadda dadkii wana ka dhici oo isbitaalaha ku jira marka cabashadaas baan usoo gudbinaynaa idaacadda asalaamu calaykum ee wasiid waqooyda hore ay sheegeen niyow ey baa weerar xoog le nagu hayaa marka horta wuxuu ka tagay had markan egan waxaa laga ilaaliya waxariga guriga ku xirnay ilmihii baan egan ka hor taagannahay xoolaha hor buu usoo cunayba marka ba halkan aad buu noo dhibahayaa walaalow marka waxaan rabnaaba halkaas sayta aad buu noo dhibaya in nagala qabto dadka ay qusayso qaas ahaan elected leader security inay naga qabtaan bahalkan waxaa weerar baan nahaya col baan nahaya weerar baan nahaya bahalkan in nagala qabtaan rabnaa insha allahu tacaala cabsida kale oo aan qabnana waxaa waaye caruurta eegan iskuullada ama isbita ama dugsiyaasha aadayeen in la iskoodgareemoogiya ma aadi karaan waa marka waa cabsi aad iyo aad weyn u soo korodhay maanta waxaan la hadlay insha allahu doctor xareed ninka ugu sarreeya gaaraysa dhakhtarka maxaa yeele waxaan arki jirnay ewel markuu ey sidaa noqdo in ay fitner inta loogu yeero ay laayaan marka dhoktaha wuxuu yidhaahda ey laazima dad ayaa leh dad baalemoogi dad la-aan ma ahaan karo hadduu dad la-aan yaho deg deg ayaa loolaan kara hadduu dad leyna dadka shati bay u haastaan sida sharciga ruuxuu qabto waa in ayaga daaweeyaan hadduu xoolo yahayna maaragta ay maaragta ayaga magdhabaan sidaa awgeed marka waa boliis kiise kiiskaas boliiskana gudbiya kadibna annagii boliiska isla xiriiri doona marka intaasna waan sii horumarinay insha allah waxaan aadaynaa boliiska ninka ugu sarreeya ayaan u tegaynaa waxaan rabnaa inaan rabood ka qorno eygaasayto insha allah marka sidaas ayaa jirtaa waxaan rabnaa in maaragta idaacadda sidii aan ku naqaano waxa cabashada dadweynaha maaragta loo baafin jiray inaad u baafisiin ayaan codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxkamad ku taala magaalada mombasa gobolka xeebta ayaa maanta waa damaanad lacageed oo dhan konton kun oo shilinka dalka kusii daysay mudanaha deegaan baarlamaaneedka koonfurta kilivi iyo gudoomiyaha golaha hoose ismaamulkaasi waxaa lagu soo eedeeyey inay qabanqaabiyeen dibadbax sharci darro ah oo dowlada ka dhana hase ahaatee waxay iska fogeeyeen eedeymahaasi labada mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay sagaaliyo tobankii bishan kadib muran iyaga iyo ciidamada booliiska ku dhex maray ismaamulka kilivi halkaasi oo isu soo baxyo ay ka socdeen wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda aysan ka labalabeyn doonin in ay tallaabo ka qaado madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyaata iyo qoyskiisa haddii aysan u hogaamsamin amarka ah in hubka ay haystaan ay kusoo wareejiyaan guddiga bixiya shatiyada ee hubka ee wadanka waxa uu sheegay in qoyska madaxweynihii hore ee dalka ay haystaan hub sharci darra ah ducaale ayaa ku adkaystay sheegashada ah in hogaamiyihii hore ee wadanka uu maalgeliyay dibadbaxyada mucaaradka ee ka dhanka ah dowladda dhexe taasi oo ku gacan sayray uhuru kenyaata hata ukilialia huko karen ukilia o mtoto yangu mama yangu hiyo sisi hatujali the law will catch up with you na tafadhali utafute kijana anaitwa Rashid Yakub, ndio mkubwa wa licensing board hapa Kenya. Mrudishe hizo silaha, wewe na familia yako mkiendelea kupatia pesa za funding ya maandamano. Wewe ukiweka silaha kinyume na sheria, Mr President, nataka nikwambie wewe umestaafu, so you are not above the law.
sagaashan iyo todobo dhibic hal starfm garissa iyo dhadhaab waxaa faahfaahino dheeraad ah kasoo baxayaan qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xerada ciidamada dowlada soomaaliya ee kuliyada jaalasiyaad oo ku taala wadada warshadaha ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya qaraxan ayaa la sheegayaa in uu geystay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac wararkaan helayna ayaa tilmaamaya in nin isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu isku dhex qarxiyey ciidamo saf ku jiray oo isku dhaf ah oo sidoo kale lagu xereynayay xerada ciidamada ay ku xereysan yihiin ee kuliyadii hore ee jaalasiyaad si ay uga madnoqdaan ciidamada dowlada soomaaliya waxaa jira sida wararku sheegayaan khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac oo ka dhashay qaraxa kaasi oo soo gaaray qaar kamida ciidamadii xerada lagu xereynayay iyo dad shacab oo aaga ka dhowaa waxaa goobta gaaray ciidamada ka tirsan dowlada soomaaliya kuwaasi oo xiray dhammaan wadooyinka soo gala ee xerada kuliyada jaalasiyaad oo kamid ah ee xarumaha amaba kuliyadaha ciidamada dowlada soomaaliya sidoo kalen tababaro lagu siiyo qaar kamid ah ciidamada ku biiraya ciidanka xooga dalka soomaaliya wixii faahfaahin ah oo kusoo kordha wararkayga dambe ayaad kaga bogan doontaan qodobkaasi maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo isniin ah waxaa la horkeenay saddex mas-uul oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya kuwaasi oo loo haysto in ay sameeyeen falal musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweynaha saddexda xubnood ee ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee kasoo hormuuqday maxkamadda ayaa kale ah cabdulqaadir cabdi socdaal oo ka tirsan bangiga dhexe kana shaqeeya garoonka diyaaradaha aadan cadde abuukar maxamed cali maamulihii xafiiska canshuuraha beriga wasaaradda maaliyadda ee garoonka aadan cadde iyo maxamed aadan cabdulaahi maamulihii bangiga dhexe laanta garoonka aadan cadde dhammaantood raggan waxaa lagu soo eedeeyey dambiyo ee isku si loo qaabeeyey sidii maxkamadda laga sheegay oo aada isugu dhowdhow islamarkaana garoonka iyo nawaaxiga maaliyadaha ka dhacay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa waxa uu soo bandhigay eedeymaha loo haysto ee mas-uuliyiintaasi waxaana uu sidoo kale mid mid uga qaaday weydiimahooda iyaga oo kaga jawaabay waxaana uu soo bandhigay magacyada iyo mas-uuliyiintan goobihii lagu xiray ama xabsiyadii ay ku jireen dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maxkamadda gobolka banaadir la horkeenay afar xubnood oo ka tirsan hay-adda socdaalkii jinsiyadaha dowladda soomaaliya kuwaasi oo loo haystay inay ku kaceen falal la xiriira musuq maasuq ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliya ee danam ayaa howlgallo qorshaysan ka fuuliyey deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ururka al-shabaab ka tirsan howlgalka ay ciidamada si gaar ah waxay kaga fuuliyeen dhul hawd ah oo ku yaala deegaanka ceelseer oo ku dhowaad labaatan kilomitranka bari kaga beegan magaalada ceel hareeri oo hoos tagta degmada galcad ee gobolkaasi galgaduud saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in howlgalka uu yimid kadib markii ay heleen xog ku saabsan in ay deegaanka ceelseer isku aruursanayaan xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana ay doonayaan in ay weerar fuliyaan waxay sheegeen in ay burburiyeen saldhigyadii ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka ceelseer sidoo kalena howlgalka ay ku dileen xubno ka tirsan shabaab walow aan faahfaahin rasmi ah intaa ka dheer laga bixin al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro ka geystay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga ee gobolka galgaduud halkaasi oo kamid a goobihii ay ciidanka xooga dalka soomaaliya al-shabaab kala wareegeen al-shabaab oo muddo dhowr iyo toban sano ah deegaanadaasi maamulayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa waxa uu sheegay in ciidanka qaranka soomaaliya ay cagta mariyeen dhabarjab weyna u geysteen kooxda al-shabaab wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale wuxuu bogaadiyey howlaha maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale ee horumarada dhinaca amniga iyo arrimaha bulshada ah ee dowladda soomaaliya ay ku dhaqaaqday
dowladda soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga wixii aad ka caban jirteen ee dhibka aad ka qabteen in ay wax badan ka qabteen oo ay ka bedeleen markhaati ma doonto waay hadday garsoor tahay hadday tuugo iyo dhibaato aad la kulmi jirteen tahay hadday xashiish iyo dhaqanxumo iyo calaq tahay hadday isbaaro iyo mooryaan moobeel idinka qaata tahay hadday khawaarijta oo meelo badan aad baylahu ahaydeen ay tahay intaasiba caawa inaanay jirin dadka muqdishoe halkan jooga iyo kuwana fiirsanayahay waa ka markhaati macnaheedu maaha inay shaqadii dhammaato su-aasha marka anigu qabo ee dadka muqdisho weydiinaya waxay tahay haddii aad aragteen dowladdii in ay ka jawaabtay qayb badan oo ka mida dhibkii aad qabteen innaga bulsho ahaan maxaa iska keenna beddelay sidii aan u dhaqmaynay haddii aad iskuul maamulahays tahay ama aad imaam masaajid tahay ama aad ganacsade tahay ama aad hooyo guri maamusho tahay adiga maxaa iska kaa beddelay sidii aad u dhaqmays meeshaas marka anigoon warka ku dheeraanay waxaan leeyahay amnigu haysashuu rabaa mas-uuliyad diini ah waaye mas-uuliyad waddani ah waaye waxaa la rabaa runtii waxa wanaagsan oo aan qabsannay waa qabsannay waxa naga dhaliilan inaan isku sheegno dadka muqdisho maamul masaajid maamul iskuul mid jaamacadeed mid isbitaal midka waddada socda waa in aan qaybta iyo mas-uuliyadda naga saaran magaaladan in ay xasiloonaato oo ay nabad ahaato aan ka qaadanno waana inaan contribution ku darsanno qayb inaan ku yeelanno amni iyo xasilooni magaaladan inay hesho waa in shiikhu awoodo inuu ka hadlo masaajidka diintu wax ay ka qabto ummadda nabadgelyadeeda in laga shaqeeyo waa in odayaasha iyo ganacsatada xaafaduhu ku dhiiradaan in ay maamulada degmooyinka u tagaan oo ay la shaqeeyaan oo ay cabashada bulshada soo gaarsiiyaan oo ay la doodaan waa in ninka iskuulka haystaa subaxii ardadiisu markay isku timaado uu ku baraarujiyaa mas-uuliyadda ka saaran adeega guud ee bulshada hadday nadaafo tahay hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay subax kasta waxaan aragnaa gudoomiye madaale oo kallahaya oo inuu waddo dhisan raba haddana marar badan waxaan aragnaa waddo burburta haddana marar badan waxaan aragnaa oo aan isweydiinaa qofka gurigiisa hortiisa waddadu ay ka ka duntay ee og gudoomiye madaale maanta awoodda u haysto muxuu ku darsaday haddii waddadii loo dhisay ma ilaashaday qashinkii ma ka qaaday xaafadii ma is abaabusho odayaashii ma yidhaahdeen war haddii gobolkii uu meeshaan shan boqol oo kun ku baxaysay haddii uu noo keenay saddex boqol oo kun aan laba boqol oo kun annagu ku darsanno oo meeshayna aan ilaashanno ma waxaan sugaynaa muqdisho oo dhan inuu madaalo laamiye ka dhigo annagoon annagu waxba ku darsan wax dhacayo ma ma waxaan sugaynaa amniga in askariga meesha joogaay weligiis uu sidaas meesha u taagnaado oo askariga militariga ah oo khawaarijka duurka jooga loo diri lahaa iyo kii nabad sugidaya qarankan oo dhan ka shaqayn lahaa iyo booliiska iyo wasiirka amniga iyo kii gaashaandhiga waddankan oo dhan u shaqayn lahaa inuu afar iyo labaatan saac gurigaaga hor taagnaado miyaa weligaa sugaysaa inaad amni ku hesho marka fariintaydu waxay tahay dowladdu wax muuqday qabatay dadka muqdisho waa baraarugeen meel fiican bay joogaan qayb badan oo naga mida ayaa dhiman waxaan u baahannahay inaan wada hadalno waxaan u baahannahay inaan soo baxno dowladda soomaaliyeed sanadkii lasoo dhaafay waxay magaaladan ka qabatay dacaayad uma baahna inaan annagu gadna uma baahna waxay u baahan tahay qofka magaalada muqdisho jooga ee xaafadda suuqa xoolaha degan ama meesha ugu shishaysa muxuu ahaa gubadley degan ama dharkeenley degan isagu inuu go'aan ka gaaro oo uu kala garto waxa runta ah iyo waxa beenta ah qofka marka isku dayaya inuu inkiro in aan muqdisho isbedel ka dhicin muxuu naga mudan yahay waxaa taas la mid ah dowladda soomaaliyeed oo dhan horumarka dalka soomaaliyeed ku socda dagaalka khawaarijta ee sanad ka hor la bilaabay ee aad ogeydeen riyadii uu ku bilowday iyo sidii dad badan aanay suurtagal u lahayn iyo caawa meesha uu joogo haddii aan rabno ma- ma horumar baa la sameeyey mise horumar lama samayn inay dood noqoto maxay noqonaysaa waxaan marka dadkeenna leeyahay shaqaa inoo taalla beenta iyo marin habaabinta iyo dacaayadda iyo fakadhikudururka xagga aan iska dhigno aan u soo istaagno inaan gacmaheenna iyo dowladnimadeenna wax ku qabsanno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku sugan dalka talyaaniga halkaasi oo uu kaga qaybgalaya shir heer caalami ah oo- iyo mid iyo shirar kale oo iyaguna heer gobol ah oo ka dhacaya magaalada room ee caasimadda dalkaasi madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada room kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda talyaaniga iyo safaaradda halkaasi soomaaliya ay ku leedahay waxaana intaas kadib uu u gudbay hoyga uu degayo agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali digeah ayaa waxaasna uu sheegay in madaxweynaha halkaasi uu kaga qeybgalayo si guud shirka xuneeyarida looga hadlaya talyaaniga ka dhacaya sidoo kalena uu kulamo gaargaara la yeelan doono mas-uuliyiinta iyo madaxda shirka ka qeybgalaya madaxweynaha soomaaliya ayaa inta uu ku sugan yahay dalka talyaaniga waxa uu shirarka goonigoonida ah la qaadan doonaa madaxda kala duwan ee ka qeybgalaysa shirka looga hadlaya cuneyrida ee ka jirta caalamka kaasi oo dhinacyo badan oo soomaaliya ay ka mid tahay saameyn ay ku yeeshay dowladda suudaan ayaa waxaa ee ka socda amaba dalkaasi suudaan ayaa waxaa ka socda boqol maalmood dagaal ah waxaana sidoo kale colaadu ay geysatay khasaare nafeed iyo sidoo kale arrimo dhinaca bini-aadnimada ah dagaalada ka socda wadanka suudaan ayaa waxaa soo cusbooneysiiyey rabshadaha qowmiyadeed waxaana ee, ku dhintay amaba waxa ay dhaliyeen cabsi ah in ay khalqal gasho xasiloonida gobolka oo dhan shan iyo tobankii bishii abril ee sanadkan ayay ahayd markii uu dagaal ee, uu dhex maray ciidanka xooga wadankaasi iyo ciidamada loo yaqaano arsef dagaalkan ayaa waxaa si gaar ah uga socda caasimada dalka suudaan ee magaalada khartuum ugu dambeyntiina ciidamada difaaca cirka ee dowlada rusia ayaa waxa ay sheegeen inay xakameeyeen weerar diyaarad aan duuliyaha lahayn oo ukrein ay ku qaaday magaalo madaxda dalkaasi rusia ee moscow wasaaradda difaaca ee dowlada ruushka ayaa waxay ku eedeysay weerarkan xukuumadda kiev iyadoona sheegtay in ukrein ay bilowday falal argagixiso oo ka dhan ah caasimadda dalkaasi ruushka weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee isniinta maantay ayaa yimid maalin kadib markii ukrein ay wacad ku martay in ay ka aargoosan doonto weerarkii gantaalada ahaa ee ruushka uu ku qaaday dekada odesa ee badda madow ma jirin wax faallo ah oo kasoo baxay dowladda ukrein islamarkaana ku saabsan weerarkan lagu qaaday dalkaasi rushia gaar ahaan caasimada wadankaasi oo lagu eedeeyay dhinaca ukrein in uu ka yimid